maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday qoys soomaaliyeed oo al-shabaab u sameeyey akoonno ay dhaqaalo ugu ururiyaan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday qoys ku eedeysnaa inay maalgelinayeen ururka al-shabaab islamarkaana ay dhaqaalo ugu aruurinayeen akoonno ay u sameeyeen kiiskan oo muddooyinkii ugu dambeeyey yaallay maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta laga soo saaray go-aankii ugu dambeeyey waxaana xukunka maxkamadda ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud maanta ay taariikh u tahay saddexlabaatanka bisha sagaalaad laba kun afar iyo labaatanka maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka boqoliyo labaatan faqradii saddexaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay shan boqol toddobaatan iyo shan laba kun saddex labaatan kaasoo eedeysanayaala ka yihin kow dembiile xasan cismaan aadan ku hesha faldembiyeedka ku xusan qodobka laba boqol labaatan iyo kow fikradiisa labaad lala akhriya toddobaatan iyo kow ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay toddoba sano oo xariga labo waxay sidoo kale dembiile xasan cusmaan aadan ku hesha faldembiyeedka ku xusan qodobka labaad fikradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed labaatanaad ee xeerka kahortaga lacag dhaqidii maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay saddex sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan toban kun oo dollar saddex waxay sidoo kale dembiile xasan cismaan aadan ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacag dhaqidii maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay saddex sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan toban kun oo doolarka maraykanka ah wadarta guud ee xukunka eedeysanaha waa saddexiyo toban sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan labaatan kun oo dollar afar waxay dembiile faadumo xasan cusmaan ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay laba sano oo xariga waxay dembiile xasno awees qaasim ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argixisada waxayna uga xukuntay laba sano oo xarig ah waxay dembiile aamine cabdulaahi abunuur ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay laba sano oo xariga xukunkan ciddii aan ku qancin waxa uu furan racfaan ku siman intuu sharcigu tilmaamay xukunkan ayaa imanaya xilli dowladda soomaaliya ay kal hore shaacisay inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayso cid walba oo xiriir la yeelata ururada xagjirka ama dhaqaale u aruurisa iyadoo xirtay akoonno badan oo al-shabaab ay dhaqaale uga aruursan jireen qaybaha kala duwan ee bulshada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho